kulanti wanaagsan dhegeystayaal idil kiimba mar kale kusoo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somalia diaspora news dot com idinkoo sidoo kalena naga soo booqan karaya qurbajoog dot com dhegeystayaal maanta waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa haddii bahaweyne uu raalli ka noqdo doorashooyinka la filayo inay dib u dhacaan ee somalilan iyo doodaha ku xeedhan si arrimaha aanu u qaadaa dhigno islamarkaana aqoon aanu ula kaashano ayaanu barnaamijka waxaanu kusoo casuunay laba maxamed oo waa maxamed haaruun biixi oo isagu markaa ku takhasusay international relations and third world development iyo maxamed xaaji maxamuud oo isagu politics and international studies ka barta jaamacadda warwick labaduba u k ayay ku sugan yihiin labadaba waan kusoo dhaweynayaa barnaamijka marka hore balse maxamed xaaji maxamuud ayaan ku horeynaya waxa aan jeclaan lahaa bal in uu fikirkiisa doorashooyinkan dooduhu hareeyeen dibudhacooda iyo sida uu arko bal inuu marka hore inoogu bilaabo
walaan aad baad umahadsantay cabdulqaadir adiga iyo bahda qurbajoogba aad baan usaamaya iyo dhammaan dadweynaha reer somalilan meel ay joogaanba doorashooyinka somalilan waxa weeye doorashooyinka waxa somalilan waxyaabaha ugu waaweyn ee koodka u ah nabadgelyada iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee somalilan waxaa ka ukaa inay doorashooyin ka qabsoomaan xilliga marka madaxweynaha iyo golayaasha deegaankaba shanta sano la doortay dhamaadaan in doorashadii haddana mar labaad qabto oo doorashadu sidaa ay ku socoto waxa ugu weyn ay somalilan ay yidisaano waa laba waa nabadgelyada iyo xasiloonida dalka ka jirta talabaadna waxa weeye doorashooyinka iyo nidaamka dawliga ah ee isbedbedelaya ee dadku ay awoodda leeyihiin ay wax ku dooranayaan hogaankooda iyo cidda ay rabaan kaba talada inay u dhiibtaan waa nidaam furan oo diiriinteeda badani ku naajacday waa nidaam somalilanna u suuro galay oo ay bilow tahay walow wax badan ay qaldan yihiin oo farsamooyin ah laakiin deego madaxweynaha hadda la doortay iyo madaxweynihii ka horreeyeyba waxay ku yimaadeen nidaamkaa shacabku oo ay dooranayaan cidda ay rabaan golayaasha qaranku sidaas oo kale ay ku yimaadeen ay ku joogaan marka waa nidaam aada u wanaagsan waanay foolxun tahay waana nasiib darro inay hadda soo galaan dhibaatooyin iyo mashaakil soo galo oo ay u eg tahay in madaxweynaha xilligii la doortay ay hadda u egtahay inay muddo dhaafaso taasina waxay ceeb ku noqonaysaa ay dhibaato ku noqonaysaa somalilan ama waxay wax weyn u dhimaysaa qadiyadii weyneyd ee somalilan iibinaysay ee ay ka doonaysay inay dal naajaxay oo adiyada ka mid noqdo ay ku noqon lahayd ayaabay dhibaato ku tahay waa si wanaagsan maxamed haaruun haddii adiga aad bal u baxdo su-aashan soo socota waxaad muddaa iminka in golayaasha kala gedisan ee somalilan hadday guurti noqoto oo aan ebid doorashaba loo qaban wakiilada oo toban sano fadhiya madaxweynayaashii kala duwanaa iminka isaga dambeeyey uu dee daahir yaalana ugu dambeeyey dhowr jeer loo kordhiyey iminkana madaxweyne axmed maxamed maxamuud siinaanyo aada moodeyso hadalhayntu ugu badan inay tahay iminka in muddada in loo kordhiyo ay tahay doodaasina ay bilaabatayba iminka sanad iyo bar ka hor ama laba sannadood ka hor marka ma moodaa dhaqankan kororsigu inuu sunno ka noqday somalilan
bismillahi raxmaan raxiim cabdiqaadir waad waad mahadsan tahay adiga iyo dadka baydkaaga akriya oon aad baan usalaamayaa ee doodana dhegeysanaya dhaqan kororsi kororsiga xukunka xukunka xukunka waxa la yidhaahdo iyo iyo iyo hogaaminta dadka iyo powerka biniaadanka oo dhan baa wada jecel haddii ay suurtogelayso oo environmentkii duruufihii suurtogelinayay in la kororsado oo meesha lagu sii deganaado ay jira haddii ay jiri lahaayeenna hogaamiye kasta uu ku dheganaan lahaa maaragtay obama kamuu tageene maarata hadduu arkayo maaragtay duruufihii suurtogelan inuu meesha sii joogo wuu sii joogi lahaa oo hebel kale david cameron wuu joogi lahaa oo ninaba kamuu tageen oo waxa weeyaan waa waa dabci biniaadanka iskaga abuuran inuu wax xukuma oo xukunka haysto marka laakiin dee marka qoladeenan somalilan joogtaa ina dabcigaasun bay leeyihiin lakin mushkiladii waxa weeyaan iyaga ay kaga duwan yihiin dadka kale dee environmentkii iyo duruufihii u suurta gelinayay inay maaragtay wax kordhistaan ay lugta jiidaan ay waxaa sameeyaan ayaa meeshii yaala marka oday matalan axmed siranyo oo maaragtay dadku qiyaasayeen da-diisa iyo duruufihiisa shaksigaa marka la eego in maaragtay hal tem oo shan sanaa inuu inuu inuu rangaraynayo o talada haynayo waxaa kaloo la filayay in shantaa sano uu haynayo dee uu kaga tago maaragtay record iyo history qormo oo iskuullada lagu dhigto oo laga sheekeeyo isaga dabadiisa adduunyadu waa maalmo oo maaragtay nin ka gaboobay iyo nin ka geeriyooda waa laga tegayaa laakiin tii baan aya ayaan muuqan oo duruufo kaloo jira ayaa ayaa ayaa buriyey wuxuu isagu afkiisa kaga yidhi from day one-kii markuu yimid ilaa iyo maalintii ugu dambeysay idaacad ka hadlay oo ahayd imika un afar wiig un ka hor wuxuu ku celcelinayay kororsi ma jiraayo hal maalin ku darsan maayo wuri hal maalin one day waa waa twelve hours ku darsan maayo timekii lay siiyey laakiin hadda imika wuxuu ku khasban yahay afkiisa inuu inuu inuu inuu ku dalbado oo uu ku ololeeyo isaga iyo dadka ka hoos shaqeeya in in loo kordhiyo marka inaanay doorasho dhacayna wax imika soo baxay maaha ma sa aad sheegtay adiguba two years ago laba sano ka hor baa la arkay inaan doorasho dhacaynin marka anigu dee sidaa aad sheegtay adigu baad imika arabooda ee ah waa in la kororsado xukunka lasii jiito oo qofku saddex sano iyo shantii lo meesha loo dhiibtay iskaga sii darsado dhaqan bay ka noqotay somaliland haaway ka tahay africa oo dhanna way ka jirtaa oo ninka meesha qabsadee fadhiistaa siduu kaga kaca way adag tahayba arrintii meesha taallaana waxa weeyaan aan anigu aaminsanahay kolleyba dad badanna way igu igu igu khilaafsan yihiin oo way igu diidaan anigu waxaan kuheshan garaynayaa oo aan doodba ka qabaa in inay doorashaba dhacdo doorashooyinkani wax waxa doorashada loo loo sameeyaa wa wa waa xadaarad iyo iyo horumar uu bini aadamku gaadhay ilaa iyo maalintii nebi aadam iyo iyo iyo xaawo la abuuray ilaa iyo maalintada aynu joognay iyo intii ka dhexaysay oo aan tiradeedi garanayn waxyaalaha uu bini aadamku ku tallaabsaday ayay ka mid tahay in maaragtay social contract u jiro oo bulshadii meel wada joogtaaba intay cid talada u dhiibato in markaa maaragtay lagu lagu xisaabtamo lala xisaabtamo oo lagu daba joogo haddana laga qaado office oy kuwo kale oo the best of the best in the community ugu fiican makarti ahaan iyo awood ahaan intay compute gareeyaan ay tarsamaan ay meeshii qabtaan oy halkii kasii anba qaadaan noloshii iyo geedigii waa wax bini aadamku gaadhay oo horumar aada u weyna marka haddii aanay xigmadii waxaan u jirayba ay meeshii aanay jirin ee ahayd inuu jiro accountability iyo xisaabta oo ninku markuu meesha tago aanay odhanayn dadka inta lala xisaabtamo maaragtay wixii aad sheegaysa aad officekan ku timid aad tiri waan qabanaya adeer maad qabanna waad qaldan tahay ee officekii dhaqso uga soo daadig aan la odhanayn oon lala xisaabtamayn oo uu ninku maalintuu meesha fadhiisto u arkaayo isaga iyo inta kaaga dhow iyo reerkooda inuu meesha leeyahay oo uu ka ka golaha deegaanka loo doortaa uu saa yahay oo ka baarlamaanka fadhiistaa uu saa iyo aan la kicin karayn oo ka madaxtooyada fadhiistaa uu sidaa yahay oo uu maaragtay rabash iyo nepotism iyo qaraabakiil iyo eex iyo musuq maasuq iyo bele iyo baas oo dhan halkii kasii abaabulayo kasii wadaayo dee in doorasho la galo dhowrkiisana waa mar oo waxa yaree dadku haystana lagu baabi'iyo oo maaragtay boqolaal iyo boqolaal kun oo doolar oo wax kala geli lahaa lagu baabi'iyo doorasho anigu waxaan u arkaa inay inay khalad tahay marka anigu therefore waxaaban ku doodayaa oon marar badanna ku doodaa doorashaba looma baahna somaliland doorashaba uma baahna golayaal deegaan inay dooratana uma baahna wuxun baa loo baahan yahay nin lasoo magacaabo oo meeyar ahoo maaragtay meesha rangareeyo dowladda hoose iyo municipalitygii halkii shan iyo labaatan wada tuuga laga dooran lahaa baarlamaanna looma baahna madaxweyne la doortana looma baahna ee waxa intay beerdu isu yimaadaan uun maaragtay kolba mid uun meesha ha u dhiibeen anigu saasaan aaminsanahay waan garta waa si wanaagsan haddaan barnaamijka doorashooyinka iyo dib u dhicidooda maxamed xaaji maxamuud wax kaa weydiiyo waxaad moodaa in inkastoo midida daabkeeda uu madaxweynuhu hayo haddana inay jirto habaacsanaan fara badan oo dhanka sharciga hadday noqoto baarlamaanka guurtida madax dhaqameedka siyaasiyiinta maaragtay hadla axsaabta qaranka marka aad eegto waxaad moodaa in nidaamkii sharciga ahaa iminka uu bedelay in qof waliba uu yidhaahdo sida uu wax u arkayo oo siyaasiya ama dee markaa microfon la hordhigo inuu dee yidhaahdo anigu ama doorashooyinkoo la kordhiya ayaan dib loo dhiga ayaan taageersanahay qaarna ay yidhaahdaan iminka in doorashooyinka la qabto mooyaane wax kale ma jirayaan sideed u aragtaa furfurnaantan nidaam ee aada muddo hay-adihii shaqadan lahaa ay meesha kaga baxeen door intee la-eg bay ku leeyihiin doodahan soo noqnoqda ee doorashooyinka
cabdiqaadirow waxa weeye marka hore horta doorashadu waxa weeyaan waa instrument wanaagsan oo dadku ay ku kala badbaadaan haddii ay u gartaan inay tahay sida keliya ku kala badbaadi karaan doorashada wax badan somaliland doorashada iyo nidaamkan dimuquraadiyadda ah waxay ku bilowday hab emotional ah oo caadifada adi waxaan xasuustaa somaliland markii ugu horreysay la bilaabayay doorashooyinka iyo nidaamka dimuquraadiyadda la bilaabayay waxaa lo waa waxaa inta badan dabada ka riixayo lahaa waxa weeya waxyaabaha adduunku inagu ictiraafayo adduunyadu inagu joogsanaysa weyaan halkaa doorasho ee ugu horeysa haddaynu qabsano oo nidaamka multinational bariska uu dalku noqdo inaynu markaa itiraaf iyo helino wax badan helino laakiin dhinaca sharciyadda markaan ku noqdo waxawey adduunyada ma jiraan wadanadan dimuqraadiga litral stateska la yidhaahdo ee dimuqraadiyada inta badan ku shaqeeya ee nidaamkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la doorta ah ee dalku ay soo doortaan ah waxa weeye ma jiro madaxweyne mas-uulkaa isagu doorasho ma jiro innaga mar walba waxaad maqlaysaa dalkaad ka maqlaysaa madaxweynihiibaa doorashadii isagaa madiya gaarkeedii haya sidaad adigu hadda u tidhi adduunyada intaa badan waxaa jira the national electoral commission soo doorashooyinka iyagaa inta badan diyaariya taasaana lagu wada raaliyahay lakin hadduu madaxweynuhu gacanta ku haysto awoodii doorashada hadduu gacanta ku haysto dee waxa suura geli karta inuu isagu istoorto iscalay masaare ayaa suura geli karta marka nidaamkeena waan fahmi karaa inay ku xidhan tahay madaxweynaha wax badan ay ku xidhan yihiin oo dee isagaaba saddex kamid a soo magacaaba labana guurtida oo xilligaa dee dawladii dawladnimadii nidaamkii dawliga ay ku wada hoos jiraan baa u soo magacaaba axsaabtana hal hal baa laga keenaa labada mucaaridkaa taasaana commission ku yimaadaa farsamadaas laakiin raalli baa lagu kalayo waa dee taas maaha dhibta taagan ee somaliland ka taagan ma aha oo dee raalli bay ku kala yihiin xilligii hore iyo haddaba raalli baa lagu kala yahay laakiin mushkiladda ugu weyna jirta waxa weeye nidaamka sharciga ah ee doorasho loo qabto iyo waxa doorasho laga rabo ayaa ah in somaliland ay ka maqan yihiin tusaale ahaan labada ugu waaweyn waxa weeye qeybta sharciga midi qofkan muwaadinka ah ee diiwaan gashan oo keliya adduunyada oday weyn maqaana imaka axsaabta waxay ku doodayeen loo in la sameeyo qof wal oo muwaadina in lagu sameeyo diiwaangelin lagu sameeyo ama qof wal oo codaynaya in diiwaangelin lagu sameeyo si aanay u dhicin in farsamo ahaan la dawladdu ama ay qaldo ama meelaha qaar lagu soo shugto ama dhibaata ay dhacdo ayabay ka baqayaan marka waxay ku adkeynayaan in doorashada diiwaangelin loo sameeyo weliba codayntana voting registrationka waxa la yidhaahdo in loo sameeyo dawladdu waxay soo bandhigto kale in la sameeyo iyaduna tii la ohan jiray civil registrationka oo iyadu marka si kale loo eego noqonaysa vital events noqonaysa oo tusaale ahaan dee qofka guursaday iyo kaanrin iyo ka dhintay iyo kaimka dhashay iyo ka shaqeeya iyo kaan shaqayn iyo ka dhalinyarta nidaam diiwaangelineed baa jiro dee lagu taasna muddo dheer bay qaataayo maba ahan hadduu maanta dhashana waa la diiwaangelinaya kiidinkan waa laga saaraya isaga diiwaanki waa laga saaraya marka nidaam dheero si baa la isku dhex wadaa badana way ka qaldan yihiin hadda laakiin waxaa dinaxaas waa dhinacyadii sharciga wey oo dee diiwaangelintaasina mudday qaadanaysaa loomana diyaar garoobin dhinaca kale iyaduna somaliland farsamada kale ka maqan waxa wey farsamada dhaqaalaha doorashada lagu gelayo doorashooyinku wax cayaara maaha dhaqaalo fara badan oo xoog badan baa lagu galaa dhaqaalaha lagu galo markaa waxa weeya kow ka ah waxay agabkan iyo qaabkan doorashada ay u dhacso agabkeyga oo dhan in doorashadii la sameeyo weyi dawladda waxaan aaminsanahay imika dawladda somaliland boqolkiiba shan iyo toddobaatan european unionka ayaa ka ayaa kafaalo qaaday doorashada marka hadda european unionka weligood kafaalo qaadi maayaan boqol kiiba shan iyo toddobaatan labaatan milyan oo dollar bay bixiyaan saddex milyan oo dollar dawladda somaliland baa bixisa marka marka hadii doorashadaynu haddii iyagu inaga joojiyaan suuragalnimo siday kusii noqon kartaa in doorasho sii galno midna waa mid uu sheegayo hadda maxamed sheegayo de wadamo waxaa jira wadamadan aad aragta dimuqraadiga ama kanada joogta ha noqoto maraykan iyo greece iyo meelaha noqoto wadamada stateska waaweyn dhammaantood waxay kasoo bilaabaan nidaam aan doorasho iyo dimuqraadiyada ahayd bay kasoo bilaabaan institutionskooda waaweyn kusoo dhismeen haddaba dadka u china markaad eegto wax walba u dhisan yihin dal dimuqraadiya ma in laysku duubaa dimuqraadiyadu siyaabo fara badan oo khatar ay u leedahay weliba wadamada soo koraya markaad eegto waayo dadkii baa kala daadanaya inagu imika nidaamkii aynu waxaynu ku noqonay political culturekeenna baynu ku noqonay political culturekeenna waxa weya qabaayilka wey marka haddii xusbi la sameeyo qabiil buu ku sultanaanaya haddii doorasho la gelaya nidaam qabiiliya loo gelaya haddii wax loo olaynaya muhimka laga dhigay nidaam qabiili way political culture keliya sidaas laakiin haddii hal madaxweyne marba wareegayna yaran lahayd dadkana aan san loo kala qaybiyeen waxay noqon lahayd in ay wax wada qabsado awood fara badan la yeesho hadda dib ugu soo noqoto xilliyadii qurbaha la joogay oo kale ee aan midi jirin dadka qurbaha joogay somaliland way madaysnaayeen maanta maanta si dad midaysan dhibaatada ay keentay waxa weeya nidaamka xisbiyada dagaalaynu samaysanay in political culture fili ku dabaqna weyi laakiin doorashadan inay qabsoonto haddii lagu heshiyo somaliland ay soo adig daaya madigin oo doorashada faraha ka saada mali laakiin haddii doorashada somaliland la doonayo inay si wanaagsan u dhacdo lagu heshiiyo waa inta la fadhiisanaya nidaamkii iyo looxyadaynu doorashada u samaysanaynu u galnaa dhaqaalahikeelagina u diyaarinaa saddexdan doorashay kala kaxayay mid walba dhaqaalihiisii doonayso iyo gudaha deegaanka shan iyo labaatan xildhibaan oo aan loo baahnayn sidaa maxamed sheegiyo oo hamaynu uga wanaagsanaan lahaa dowladnimadii dhaqaale ahaana uga wanaagsanaan lahaa farsamo ahaana uga wanaagsanaan lahaa يدعي فرقنا كتابته ويان مش صارنا حتى دورشين فوق بارلمان كيتم بلا ما يتصارنا inta la deegaanka iyo tan baarlamaanka la isaarnaa marka in doorashada kalataanka loo qabanayo dhaqaalaha intaa leegla la doonayo inuu ku kaco iyadana dhibaataynteeda leg weeyey shuruucdiina ma dhisna nidaamkiina qaadka video waxaa noo samaysanay waxsaada marka haddii waxa wanaagsanaan lahayd inay si kale u eegno oo waa si kale dhibaatadani maanta wax la jiraayo tiritana waxaa laga yaabaa inuu cabdiraxmaan xero noqdo oo isu korsiinihii halkiisu taagnaanaya hadduu jamaal noqdo taagnaanay haddii cid kale uu noqdo halkuu taagnaanay kororsido waayo haddaan laga gudbin caqabadahan haysta dhinaca sharciga iyo dhinaca dhaqaalaha ah oo aan la samayso waxa lagu kala raalli yahay oo doorashada aan si wanaagsan looga looga si tabaabushaysan waxay abdiqaadirow beri iyo sacan dambe way noo imanaya waa taagnimo taagan bay noqonayaan jirkeena iyo qaranadeena dhibaata way gelinayaan haddaba waa kuwa adag isagana kala tuure dadkeena kala fogeye wey waan gartay aad iyo aad aad u mahadsantihiin waxay ahaayeen maxamed haaruun biixi iyo maxamed xaaji maxamuud oo labaduba u k jooga maxamed haaruun waxa uu ku takhasusay international relations iyo third world development halka maxamed xaaji maxamuud uu politics and international studies ka barto jaamacadda warwick khadka telefoonka ayay ugu waramayeen labaduba iyagoo jooga u k inta aynu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleedooda leh sidaa iyo nabadgelyo